ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m cto gobolka qeybar ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiina ku mahadsantihiin dhegeysiga idaacadda star f m cto gobolka qeybar saacadda saaka waxay ku beegan tahay waxaad dhegeysaa waa taarikhda saaka waxay ku beegan tahay mise ku asteysan tahay labiyi tobanka bisha sagaalaad ee sebteembar sanada labada kun saddex iyo labaatanka maalin talaado ah dhegeysa arrimaha gargaarka binaadinimada qaxootiyada barnaamijyada intooda badan tirada ku saarna kaga hadalna waxaala markaasi hay-adaha qaramada midoobay ay soo bandhigaan mise ay soo saaraan dhegeystayaal isbuucan dhegeys isbuucan soo dhaafnay iyo weliba isbuucan gudihiisa waxaan kasoo kale xignaaga dhegeystayaal hay-adaha qaramada midoob sida hay-adda cunada adduunka w f b hay-adda qaxootiyada u qaabilsan ee u n h c r iyo waa sidoo kale hay-adda caafimaadka w h o hay-adaha markaasi socdaalka ee i o m ta u n ocha iyo sidoo kale hay-adaha maxalliga dhammaan ee ka howlgala gudaha dabcan guud ahaan dunida waxyaalaha markaasi kala duwan iyo weliba xiriirada markaasi kala duwan ee ka dhexeyso weliba tan u qaabilsan caruurta intooda badan ayaa markaasi soo kala qaadanaa sidoo kale la wadaana dhegeystayaasha bal waxyaalihi markaasi noo kala dambeeyey iyo halka wax markaasi qaramada midoobey oo u mareyso danayaasha arrimaha kuwa markaasi aada ku daneeya ayaa barnaamijyada intooda badan markaasi aan iskula kaashana sidoo kalena u bandhignaa dhegeystayaasha si wax badan ay uga faa-idaan bal halka wax u marayeen qaramada midoobey saaxaabada nairobi ku sugan waxay naga dhegeysanayaan hal ibir shan dhibic sagaal mumbaaso waa hal ibir saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootida tanaarifa iyo masalaan waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic xaal wajeeri habaswani waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheero baled xabab suufta baniisa raamul lafey waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic shan muqdishona waa sagaashan toddoba dhibic ibir isyolo balaambala meero madogaashina waa hal ibir laba dhibic saddex marsaabit mooyaale weliba dhankaas etoobiya xuduudda waa sideetan toddoba dhibic toddoba dhegeystayaal w w w star f m co k e ayaa dhegeysta naga dhegeysanaysaan applicationka abka idaacadda star f m waa soo dejeysan kartaa dhegeystayaal isbuuci dhegeysanayaynu soo dhaafnay waxaa markaasi lasoo dabcan soo gabagaboobay oo halkan shir markaasi lag lagu yeelanaya dhegeyste looga arrinsanayay ama looga hadlaya dhegeysta isbeddelka cimilada ee qaaradda africa hadda wasiiro kaleoo wasiiro ka kala socda dowladaha qaaradda afrika ayaa saxiixay dabcan waxay markaasi saxiixday baaqi wasiiro oo ka socday sidoo kalena waa lagu baltilmaameysanayay qaaradda afrika ee ku saabsan deegaanka waa arrimaha isbedelka ee deegaanka isbedelka cimilada dhegeystayaal ee ugu magacdareen k d m e c c africa inta lagu guda jira saxiyada wasiiradaha ee qaaradda afrika afartan iyo weliba sideed wadan oo afrikaan ah oo ay wehelinayaan lix ka mid ah bulshooyinka dhaqaalaha gobolka afrika iyo weliba wakiilo heer sar ah oo markaasi ka socda gudiga guddiga midooda africa iyo weliba waa dowladaha uganda iyo kenya ayaa shir markaasi ku yeeshay nairobi waa saddex labaatanka ilaa shan labaatankii agoosto waa sanadkaynu soo dabcan waa bishaynu soo dhaafnay si loo hormariyo loona si dabcan loo hormariyo loona gaaro higsiga qaaradda africa damaystirka dabcan ku dhawaaqista ee markaasi la ballaariyey waxay markaasi ku wajahneyd horumarinta waa habka isku hufnaanta weliba qaabka howleed ee markaasi laga doonaya isbedelka cimilada sida markaas wax looga qaban karo sidoo kalena dhaqdhaqaaqa aadanaha ee qaaradda afrika ee kaalintooda doorkooda uga qaadan karayso haddii aan la helin markaasi tilaabo dabcan cayiman weliba cimilo hufan oo markaasi joogta ilaa iyo boqol iyo shan milyan oo qof ayaa noqon karaysa muhaajiriin gudaha labada kun iyo kontonka sida markaasi hay-adda qaramada midoobey weliba socdaalka ay ku tilmaamtay africa oo keliya bangiga adduunka warbixin markaasi ee branshwill labada kun koob iyo labaatanki uu soo saaray lagu tilmaamay laguna muujiyey inay xaaladaha markaasi sar uga sii dari karto haddii aan waxba markaasi laga qabanin cimilada isbadbedelayso ee qaaradda afrika hay-adda socdaalka ee i o m waxay markaasi dibu xaqiijinayso sidai ay markaasi uga go-an tahay inay markaasi gacmaha isqabsadaan dowladaha xubnaha markaasi ka ah jaaliyadda iyo sidoo kale ururada markaasi si loo helo xalu wax looga qaban karo ama xal u aara oo loogu talagalay dadka raba inay markaasi sii joogteeyaan isbedelka cimilada dadka guuraya iyo weliba dadka markaasi ka qaaxaya deegaanadooda ayaa dabcan dadka dananaya ama ay tahay inay markaasi guuraan sababtoo ah saameynta isbedelka cimilada ee qaaradda afrika iyo makuleelaha ama sidoo kale dhulka ay markaasi qaban deegaanka meesha qofku ku sugan yahay uu qaban waayo taasi keenaysa in isbedelka cimilada meeshaas ama deegaanka uu ka bilaabanayo saxiixyada taaqiiqaysan ee markaas ay taag- dabcan ay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan socdaalka i o m ay taageersan tahay weliba u n f c c a wadamada qaaradda afrika waxay markaas muujinaysa hogaankooda wadajirka ah go-aankooda iyo weliba da- dadaalkooda ah si xal markaas uga helaan qof kasta oo markaas isa- ay saameynayso isbedelka cimilada oo ay markaas ku jiraan dhalinyarada haweenka iyo weliba ragga ayuu yiri agaasimaha guud ee i o m emi pop dhegeystayaal i o m waxay kaloo markaasi martigelisay dhacdo dhinacyada shir- dabcan shirarka oo ay markaas iska- iska kaashanayeen xafiiska q- maraykanka ee dab- waa xafiiska maraykanka qaxootiga iyo sidoo kale hay-adda s- yurub socdaalka ee si in loo martigeliyo howlwadanadaha waa howlwa- waa howlwadanayaashu horumarintu iyo weliba arrimahan xirfa- waa xirf- waa farsamada iyo weliba xirfad- xirfadlayaasha si ay loogu taageero hirgelinta barnaamijyada wax kaqabadka cim- isbedelka cimilada dhegeystayaal oo hadda markaasi noqotay dhibaatada iyo saameynta qaaradda afrika ay kow hormuud ay ka tahay munaasabadaha dhinacyada markaasi wax kas waxaa ka qayb galay john kerry ergeyga gaarka ee madaxweynaha maraykanka ee cimilada oo ay markaasi ku dhawaaqday afar milyan oo dollar oo markaas lagu taageerayo xalalka ee dadka wajahaya dhibaatooyinka cimilada iyo weliba wax kaqabashada dhaqdhaqaaqa cimilada ee kenya ansixinta baaqiga kambala oo lagu qabtay ama heshiiska kambala lagu gaaray uganda waxay markaasi ka jur- ka tuj- ka turjumaysaa muhiimadda ay leedahay in waxa laga qabto caqabadaha iyo weliba fursadaha dhaqaalaha waa fursadaha dhaq- waa dhaqdhaqaaqa cimiladu ee keentay siyaaba wax kuool ah wax taran u leh ayuu yidhi agaasimaha guud ee cop ambassador majid al sawidi k m d c c waa k d m e c c africa waa qeyb dowladeed oo hogaaminayso dhamaystirka weliba qaab howladeedka ee ku jihaysan oo oo ku jihaysan kuna saxiixan in si dhi- si dhab ah wax loo wax ku ool ah wax loogu qabto dhaqdhaqaaqada isbedelka cimilada hadda markaasi ee loo kurgelayo keentana in baahiyada wax looga baahiy in keentana baahiyada dhibaatada kuleelada iyo cimilada isbedbedelayso si wax loogu qabto looguna tiro dadka daboolayso weliba fursado dhaqa- dhaqdhaqa- oo ay fursado dhaqaalena u siin karto dadka sh- ee lagu sheegay ilaa iyo boqol iyo shan milyan oo afrikaan ah inay dhibaatadan iyo saameyntan ay wajahayso waxaana she- sidoo kale sheegay in labada kun iyo kontonka ayba kasii dari doonto qaaradda haddii aan waxba markaasi hadda laga qabanin sidoo kale tashiga aan loo badanin qaaradda afrika taasoo dadka saameysay geliya xudunta waa dabcan xu- waa xu- waa xudunta dhammaan waa labada xudun ee qaaradda afrika ee inta badan hadda lagu tilmaamo sidoo kale lagu sheego inay tahay meesha markaasi raasimaalka wax waliba uu yaallo sidoo kalena hadda laga doonayo qaaradda afrika inay arrintan waxa ay markaasi ka qabato kana bedesho xaaladan wadanka tobanaanka sane ee soo socda weliba kuwa lasoo dhaafay dhibaato iyo weliba xaaladaha ka- kala duwan ay ka dhacayeen qaaradda afrika waa hagaag weli idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan dhegeystayaal arrimaha waxaan ku guda jirnay arrimaha gargaarka biniaadamada iyo qaxootiyada weliba hay-adaha qar- qaramada midoobay waxyaalaha markaasi kala duwan ay ka qoraan bogagooda sidoo rasmiga ah, si aan markaasi ula wadaag- si aan ula wadaagno bal waxyaalaha markaasi kusoo korray sidoo kalena ay sheegayaan hay-adaha qaramada midoobay haye iskudibaha gargaarka ee dabcan ee biniaadamada ee martin grivin ayaa markaasi sheegay in boqol iyo labaatan iyo shan dhegeystayaal sida warbixinta ku tilmaamay kuna sheegay waa boqol iyo waa boqol iyo labaatan iyo shan milyan kas- ka sii daayay sanduuqa wax- waxqabadka degdega ah dhexe ee qaramada midoobay ee carf si wax si kor loogu qaado howlgallada biniaadamada ee hooseeya ilaa iyo afar iyo toban wadan oo ku yaala qaaradda afrika asia america iyo sidoo kale bariga dhexe afghanistan iyo yemen ayaa kaalinta koowaad kaga jira liiska dadka helay labaatan milyan oo dollar midkiiba hodayntan waxay helayaan waxay heli doonayaan ama diradda lagu di- di- waa diradda waa diradda dheer lagu saari doono horumarinta da- dabcan dadaalada si wax wanaagsan loogu daro ama loogu qabto dadka ay saameeyeen go-aanka qaadashada biniaadinimada waxay keenaysaa wadarta eh, dabcan cabiritaanka waxay keenaysaa wadarta taageerida sanduuqa xa- een, xaaladda degdega iyo weliba iyadoo loo marayo deeq waa deeqbixiyaashu xaaladaha degdega in markaasi la maalgelin in ka badan laba boqol iyo toddobaatan milyan oo sanadkan lacagtan ayaa ah tii ugu badneyd ee sanad walba loo qoondiyo iyadoo loo kala gaarsiinayo tirada ugu badan ee dalka dalalka taasoo muujinaysa baahida biniaadinimada ee cirka isku sii- isku sii shararayso iyo weliba xaqiiqda ah maalgelinta degbi- deeqbixiyaasha ee joog- waa joogtada ah aysan soconayn madaxa bini-aadinimada dhegeysta qaarada ee qaramada midoobey martin grivin ayaa yidhi waa xaqiiqo waa xaqiiq in naxariis darro ay markaasi jirto in howlo badan ee hadda inoo taalo weliba ku saabsan tan bini-aadinimada hay-adaha gargaarku ay meesha ay ka sarreeyaan dabcan waxay sheegayaan in meeshaysan ka saari karin dhaqaalaha aadka u yar ee hadda markaas logu talagala dadku taasoo ku qasbayso inay sare u qaadaan oo keliya waad ku mahadsan tahay deeqsinimada deeqbixiyaashu in tirada badan waxaan ku xisaabtami karnaa c e r f inay buuxiso meelaha bannaan naafo ayaan lagu dabcan meel aan markaas lagu bedelay ma jirto natiijadan laakiin waxaan u baahannahay deeqbixiyaal gaar ah inay sidoo kale kor u qaadaan tani waa maalgelin dhammaan iyo weliba dhammaanteen dadkana wax u qabanayso dadkana wax u tarayso labadii kun iyo saddex iyo tobankii shuruudaha maalgelinta caalamiga ayaa kor u dhaaftay konton iyo shan bilyan si loo taageero labadii kun waa laba boqol iyo konton milyan oo qof oo saamaysay isku hormaadyada saameynta dabcan xiisadaha cimilada masiibooyinka dabiiciga cudurada dilaaca barakaca iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale iyadoo loo soo food saaray ay soo food saartay baahiyada diiwaangelinta in ka yar soddon boqolkiiba maalgelinta loo baahan yahay ayaa la helay dhegeysta sida warbixinta ay ku tilmaamtay warbixinta waxay markaasi sheegaysaa in hadda la doonayo tirada waa dad aad waa tiro dad aada u tiro badan laguna qiyaasay laba boqol iyo konton milyan oo qof dhegeysta waxaa hadda hay-adda qaramada midoobey ay sheegtay in keliya la helay boqolkiiba soddon dhegeysta tiradana loo baahan yahay in wax loo qabto si deg degan ah loogu kurgalo qoondeynta ee c r f waxay gacan ka geysan doontaa kor u qaadista gargaarka binaadinimada gaar ahaanna waa dabcan qeybaha markaas xasradaha adduunka ay ka jirto ee dabadheeraatay iyo weliba kuwa markaasi la dayacay afghanistan ayaa markaasi ka mid ah yemen ayaa ka mid ah oo markaasi la doonaya in laisku siiyo kiiba ama wadankaasi kiiba la siiyo labaatan milyan oo dolarka mareykanka midkiiba burkina faso sagaal milyan maali sideed milyan maymar sideed milyan haiti sideed milyan dhegeyste warbixinta sida qaramada midoobe ku tilmaamayso qoondeyntan ayaa sidoo kale lagu taageeri doonaa howlaha qaxootiga ee bangaladesh sideed milyan iyo weliba uganda oo lix milyan ah intaa waxaa dheer maalgelinta waxaa la siin doonaa venezuela sideed milyan jamhuuriyadda bartamaha africa lix dhibic shan milyan mozambikh dhegeysa waa dhibic shan milyan cameroon lix milyan dhulalka falastiin ee la haysto lix milyan iyo sidoo kale malaabi oo afar milyana sida warbixinta ay markaasi ku sheegayso hay-adda qaramada midoobey waxay markaasi sheegtay in wadamo hadda ay horan markaas la taageeri jiray ay hadday aada usoo kobciyaan ama aada usoo kobcayso sidoo kalena dhanka dabcan nolosha iyo isbedelka cimilada waxyaala faraba markii loo fiiriyo inay kasoo kobcayaan sidoo kalena hadda ay dabcan sanadaha soo socday ka maarimi doonaan waa deeqbixiyaal dhegeysta balse marka laga soo tago in la taageero dowladahooda dhegeysta laguna taageero qoondooyinka markaasi kala duwan oo loogu baahan yahay wax loogu qaban karo dhegeysta warbixintan waxay hadda tilmaamaysaa in keliya la daba socdo in keliya la raadinayo sidii wax loogu qaban karo laguna taageeri karo dhibaatada iyo xaaladaha markaasi hadda dunida ka taagan dhegeystayaal ee markaasi qeybkaasi dabcan qeyb markaasi qeyb markaasi ka mid tahay dhegeystayaal qeyb markaasi qeyb ay ka tahay gargaarka biniaadinimada oo hadda dhibaatada iyo weliba xasaradaha adduunka intooda badan ee hadda ka taagan ay tahay hay-adda qaramada midoobey waxay hadda daba socotaa raadinaysa lacago aada u tiro badan oo markaas wax loogu qaban karo looguna qoondeynayo sanadkan gudihiisa iyo sanadka kale labada kun iyo afar iyo labaatanka sida warbixinta ay ku tilmaameen waxaana loo kala qoondiyey lacago aada u tiro badan oo sidoo kale lagu daboolayo baahidaha baahiyaha dhegeystayaal waxayna sheegeen in waxaasoo dhan ay sababtay isbedelka cimilada baahiyada iska hormaadyada dagaalada waa masiibooyinka dabiiciga dhegeystayaal cudurada dilaaca barakaca iyo weliba dhibaatooyinka kale ay markaasi soo food saartay qaaradaha dhegeystayaal intooda badan ay ugu badan tahay asia iyo sidoo kale qaaradda afrika how waxay markaasi sheegaysaa in hadda keliya markaasi la fiirin doono bal sida loo kala daran yahay sida markaasi dadka ay dhibaatada iyo xaaladaha ay uga muuqato laguna doonayo in taasi lagu kala yareeyo dhibaatooyinka dhegeysta balse tan waxay tahay tan shakhsiyaadka la siinayo ma aha mid markaasi dowladda loogu taageerayo bal shakhsiyaadka dadka deegaanka ayaa markaasi lacag ahaan loo siinayaa ama sidoo kale loogu soo iibinayaa cunno si wax looga qabto dhegeysta balse hadda waxay raadinaysaa hay-adaha qaramada midoobey in boqolkiiba la gaarsiiyo toddobaatan hadda oo ku sheegeen in lacagta keliya ay soo aruurtay ay tahay boqolkiiba soddon maalgelinta iyo kuliba dadka deeqbixiyaasha waxay ku tilmaameen ama ay ku sheegeen ay ka codsanayaan in arrintan kaalin xoogan ay ka geystaan si loo ciribtiro baahida dhibaatada culeysada dunida markaasi hadda ka taagan dhegeystayaal idaacadda star f m hoota gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan dhegeystayaal warkii ayaad goorra maqli doontaan ee sagaalka subaxnimo yuusuf bakad ayaa nila socodsiinaya arrimaha gargaarka biniaadinimada ee qaxootiyada hayadaha kala duwanaan kasoo xigana dhegeystayaal kadibna aanu isku soo laaban doonaa bal waxyaalaha qodobada kale markaasi miiska inoo saaran ayaan sii fiirin doonaa oo anagoo kasoo xiganayno hay-adaha maxalliga iyo sidoo kale hay-adaha qaramada midoobay oo isbuuciba la wadaago aan la wadaagno bal waxyaalaha markaas dhegeystayaasha aan la wadaagno bal waxyaalihii markaasi kasoo korray ama kusoo korray ama sidoo kale laga hadlayo dunida iliba dadka dhegeystayaal starf kadib dhulgariirka iyo cabirka ama cabirahaan lagu qiyaasay lix dhibic sideed ee ku dhuftay boqortooyada dabcan morocco high atlas mountain sideedii sebtembar dhegeystale bishan wadar ahaan laba kun waxaa dabcan la sheegayaa in hadda sare usii kacday tirada ayna gaartay ilaa iyo laba kun iyo shan boqol oo qof oo lagu soo waramaya inay ku nafbixeen dad aada u tiro badan aqlibiyadda ugu badan ee markaasi ahlozone waa dabcan inta meelaha markaasi dhibaatada ay ka dhacday ee ahlozone xuduunta u ah ee gobolada ee trandont laba kun afar boqol koob iyo labaatan qof oo kale ayaa markaas lagu soo waramaya inay dhaawacmeen dhimeynta hore waxay markaa muujinaysaa in loo baahan yahay in la caawiyo dabcan dadkan waa in markaas la caabiyo lagu caabiyo nadaafadda hoyga caafimaadkii sidoo kale cunnada dhowlgariir kadib ayaa markaas lasoo sheegay qoysas weli ku hoos jira burburwaa dabcan burburka guwaa burburka guryahooda ku jira jidgooyooyin iyo weliba xaaladaha adag ee markaasi waa juqraafiyadda marka loo fiiriyo ayaa weli ah mid aada u adag in la sameeyo waxqabad goobid ah ama waa in markaas loo goobo dadka bixiyaasha dad badan ayaa deegaanka waxay markaasi magangeliyo u raadsadeen banaanka iyagoo ka baqaya dhaqdhaqaaqyada dhulgariirka weli halkaasi morocco laga dareemayo iyo inay markaasi u adkeysan xasilooni darro dabcan kadib dhulgariirkaasi mas-uuliyiinta dowladda ayaa markaas dabcan hormuud ka ah dadaalada wax ka qabashada sameynta bixinta qaranka wadankaasi morocco ee boqortooyada morocco yiriba xabka waa habka wax looga waa wax ka qabashada ayaa markaas la howlgeliyey waxaana qeybaha ilaalinta rayidka la geeyey si loo koriyo kaydka bangiyada waa dabcan kaydka lagu keydiyo dhiiga iyo weliba xubinta sahayda kheyraadka muhiimka oo ay markaasi ku jiraan biyaha cuntada ee weliba teendhooyinka iyo weliba buustayaal la gaarsiyo meelaha ay dhibaatadu saameysay kooxaha bisha cas ee markaasi morocco ee m r c s waxay sii wadaan inay markaas wax ka qabtaan gudaha iyagoo bixinaya gargaar degdeg ah taageerada dabcan nafsiga ah nafsiyan oo dabcan dadka nafsitan soo gaarto weliba caawinta u qaadista ee dhaawacyada isbitaalada boqortooyada ee morocco ee dalka dabcan waxaa sidoo maxamed waa dabcan maxamed waa maxamedka lixaad ayaa markaasi faray dowladiisa inay si deg deg ah usii wado howlaha gargaarka goobaha ay ka socoto islamarkaana ay daryeel u fidiso dadkii ka waxyeeloobay dhulgariirka wadankaasi morocco ka dhacay waxa uu sidoo kale abaabuliyey maxamed v foundation for solidarity si ay u taageeraan muwaadiniinta meelaha ay dhibaatadu aada u saameysay qaramada midoobey qaramada midoobey waxay sii wadaa xidhiirka dhow ee ah markaas ay la leedahay mas-uuliyiinta wadankaasi ama boqortooyada morocco si ay u hubiso taageerada qiimeynta ah iskudubaridka iyo waxkaqabashada xaaladaha waqtiyadan oo kale ee qaramada midoobe dhegeystayaal walistaarifeemcodka gobolka waqooyi bari ee dhegeysana naga dhegeysanaysaan bal markana taalibaan maamulka taalibaan ee afghanistan ayaa geystay dembiyadioo dembiye ka dhanka ah dabcan biniaadinimada ee xadgudubyada jinsiga ee ka dhanka haweenka iyo weliba gabdhaha sida warbixinta qaramada midoobey ee saaka kusoo saartay human right watch ayaa warbixin ay dabcan soo saartay ku sheegtay in tan iyo markii ay la wareegeen dalka dabcan dalkaasi afghanistan agosto waa kuwa taalibaani agosto labadii kun koob iyo labaatankii taalibaan waxay soo rogtay sharciyo iyo weliba siyaasado loogu talagalay in lagu diido haweenka iyo weliba gabdhaha dalkaasi u dhashay oo dhan xuquuqdooda as-aasiga sababtoo ah jinsiyadooda didmada arxandarada ay ku tilmaamtay taalibaan ee xuquuqda asaasiga ee haweenku weliba gabdhaha si looga saaro nolosha dadweynaha waxay heshay dareenka caalamiga dhegeystayaal sida warbixinta ay ku sheegayso ay tiri elizabeth evanson agaasimaha cadaaladda ee caalamiga ee human right watch taageerada iskudhafka ahi ay dowladdu ay ku qusayso ama qusayso ayaa loo baahan yahay si loo horkeeno hogaamiyaasha taalibaan ee mas-uuliyiinta ka ah cadaalad-darada xeerka ee rome ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee i c c ayaa ku xaqiixaysa dembiyada ka dhanka ah bini-aadinimada inay yihiin falal kala duwan oo mamnuuc ka ah dabcan laga galay qeyb ka mid ah weerarada baahsan ama nidaamsan waaba kuwa baahsan ama nidaamsan oo ka dhan ah dadka rayidka iyadoo aqoon u leh weerarka dembiga cadadkiisu walakac iyo weliba dudsi ba-aan markaas xuquuqda asaasiga ee dhegeystayaal waa xuquuqda asaasiga ee kasoo horjeedka sharciga caalamiga iyadoo sabab looga dhigayo aqoonsiga kooxa iyadoo loo saleynayo sharciga caalamiga ah mid aan markaas la ogolayn cadaadiska loo geysto dadka dabcan sababo sababaha lala xiriirinaya sifooyinka sida galmada ama dhismooyinka dabcan qeybta markaas dhismooyinka bulshada ama shuruudaha loo isticmaalo qeexida jinsiga ama qofka dumarka dhegeysa waxay markaas la mid tahay dabcan tacadi oo markaas qof jinsiyaan loo geysanayo cilmibaarista human rights watch soo ku sameysay afghanistan tan iyo labadii kun koob iyo labaatankii waxay ogaatay in dembiga ka dhanka ah biniaadinimada ee cadaadis lagu beegsanayo haweenkii weliba gabdhaha lagu soo rogay ama roog qoraal ah oo kala duwan go-aamadan ayaa xayiraad adag ka saartay xoriyadda dhaqdhaqaaqa hadalka weliba waa is-ururinta dabcan mamnuucida is-ururinta mamnuucida gebi ahaanba dabcan shaqada mamnuucida waxbarashada sare iyo weliba tan hoose ama tan jaamacadaha in la ogolaado si sharci darro ah loo xiro iyo weliba in ku xadgudubka xuquuqda xoriyadda maamulka taalibaan waa inay markaas ay baabi'iyaan dhammaan noocyada cadaadiska iyo weliba takoorka u diidan haweenka iyo weliba gabdhaha xuquuqda asaasiga sida warbixinta human rights watch ee ku tiri dhegeystayaal afghanistan waxay markaasi qeyb ka tahay xeerka rome ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee oktoobar koob iyo labaatanka labada kun labiyo labaatanki maxkamaddu waxay markaas ogolaatay in dacwad oogaha i c c inuu dib u bilaabo baaritaan waa baaritaanka xaaladda afghanistan oo markii ugu horreysay loo ogolaaday labadii kun iyo labaatankii baaritaanka maxkamadda caalami waa caalamiga ee dembiyada ee afghanistan wuxuu bixin karaa dabcan waddo loo maro isla xisaabtanka dembiga ee ka dhanka bini-aadinimada ee cadaadiska jinsiga ayuu yiri evanson dowladdu waa inay markaasi xaqiijiyaan in maxkamaddu ay haysato agabka aynu u baahan tahay wada shaqayntu si ay xeer ilaaliyuhu u baaro dembiga iyadoo loo markaasi loo barbar socoto ama ay barbar socoto xadgudubyada kale ee xuquuqda xun ee markaasi loo geysto ee hablaha dhegeysta sida warbixinta ee markaasi ku tilmaamayso warbixinta waxay markaasi hadda sheegaysaa in dhibaatada iyo xaaladaha dhibaatadan oo kale ay qeyb markaasi kamahay hormuudna ay ka tahay dhegeystayaal waxyaalaha tacdiyada markaasi ka geysanaya sida warbixinta human right watch ay kusoo saartay dhegeystayaal weli idaacadii star f m codka gobolka waqooyi bir ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal bal markanna warbixinada qaramada midoobay ee kala duwan ay soo saareen ayaan markanna fiirinaynaa bal dhankan soomaaliya maxaa la soo saaray waxaa laleeyahay inta u dhexaysay sanadkan dhegeystayaal waa janaayo bisha koowaad ilaa iyo luulyo caruurta iyo weliba qoysaska sida hay-adda qaramada midoobey qeybta u qaabilsan caruurta yunisef ay soo saartay warbixin markaasi lasii adkeeyey dhegeysta warbixintan waxaa la adkeeyey dabcan warbixintan waxaa la adkeeyey maalintii daraad ah dabcan waxaa la adkeeyey maalintii isniin waa shalaytoo ay ahayd isniintii yaa warbixintan la adkeeyey dhegeysta ee caruurta iyo weliba qoysaska waxaa saameeyey barakac ballaaran oo ka dhashay iska hormaadyo weliba masiibooyin dabiici iyadoo ay qoysasku markii horeba la daala dhacayeen sidii ay markaas ula tacaali lahaayeen saameynta abaarta dabadheeraatay ayaa si wada jir ah dabcan u da-ay robab higaan ah oo ay markaasi ka dhashay daadad xoogan kuwaas oo sababay khasaare nafeed habnoololeedka iyo weliba hantida bulshooyinka ku dhaqan degmooyinka webiyada marka loo eego shabakada warbixinta ilaalinta kormeerka ee p r m n in ka badan hal milyan oo qof ayaa barakacay inta u dhexeysay bilihii janaayo iyo juunyo sanadkan sababuhu ugu weyn ee dadkaasi u barakaceen ayaa waxaa u badnaa colaado iyo weliba amni darro waxaana xigay abaaro iyo weliba fatahaado waa baadi dadka badi dadkooda barakacay waxay u baahan yihiin caruurta boqolkiiba lixdan ama u badan yihiin boqolkiiba lixdan haweenka boqolkiiba labaatan oo leh khatar sare oo ka hortag ah oo ay markaasi ku jiraan laakiin aan ku xadidnayn rabshado galmo iyo jireed iyo weliba shuruuceed inta lagu guda jiray muddada warbixinta nidaamka ilaalinta waa ilaalinta soomaaliya ee s p m s wuxuu diiwaangeliyey waa korarka khatarta ilaalinta ee caruurta sida korarka kale waa korarka qoysaska ee laga soo sheegay gobolada sida jubbada dhexe toddobaatan iyo sagaal bari siddeetan iyo laba baay lixdan iyo lix boqol lixdan iyo shan sidoo kale natiijooyinka lamid ah ayaa muujinaya korarka askaraynta caruurta ee shabeellada hoose boqolkiiba siddeetan iyo sagaal shabeellada dhexe siddeetan iyo shan xadgudubyada galmada ayaa weli ah khatar khatar leh oo weyn oo saameyn bulshadeed ku barakacay xaaladaha degdega tusaale ahaan natiijooyinka s p m s dabcan warbixinta waxay muujinaysaa in baay bakool iyo banaadir gobolada ay martigeliyeen tirada ugu bandeed ee barakacyaashu ay sheegeen inay kordheen xadgudubyada galmada ee ka dhanka caruurta iyo weliba haweenka waa dabcan kuwa howlwadeenada kuwa markaasi ku howlan ilaalinta caruurta waxay arkeen oo ay sheegeen in ay si weyn u kordheen khasaaraha nolosha caruurta iyo adkeysiga dhaawacyada jireed dhaawacyada jireed dhegeystayaal waa jireed iyo weliba nafsi tan nafsiyan ah ooay markaasi ka dhalatay isku hormaadyada socda gaar ahaana kuwa keenay dhaawacyo halis ah amal ku imaaday oo nolosha iyo weliba xaaladda ku noqotay mid dhibaato iyo weliba xaalad adag gelisiiyo way u badan tahay gobolada dhexe ee koonfurta muddada warbixintan oo dhan arrimahan soo soctay ayaa weli ee ah welwelka udubdhaxaad u ah dadka wadanka gudihiisa ee soomaaliya ku sugan waxayna sheegeen inay hadda xaaladahan dhibaatadahan dhibaatahan waa dhibaatooyinkan dhegeystayaal ee weli waxba aan markaasi laga qabanin korarka joogtada ah ee caruurta aan la socon lala socon iyo weliba kuwa kale maqan dhegeystayaal ayaa sidoo kale qeyb markaasi ka ah waxyaalaha hadda aan markaas la cuskan karin tirada dhegeystayaal dhacdo caruur oo la dilay iyo weliba kuwa markaas la dhaawacay taasoo ka dhalatay isku hormaadyada hubaysan ee ka socda soomaaliya dhacdooyinkan ayaa inta badan loo aaneynayaa howlgallada joogtada ah ay wadaan ciidamada ammaanka iyo weliba xulafoodooda iyo sidoo kale weeraro argoosi ah oo ay geysanayaan kooxaha hubaysan ee aan dooliga ahayn iyo sidoo kale caruurta la naafoobay waxay si aad ah uga baahan yihiin gargaar caafimaad iyo weliba noocyo kale adeegyada taageer qeybka ah intaa waxaa dheer askaraynta weliba adeegsiga caruurta oo dhinacyada iska hormaadku ay ka dhexayso ay iskicisay qaylo dhaan la taaban karo ama qaylo dhaan dhinacyada kala duwan ay kala dirsanayaan si loo askariyo maadaama nolosha caruurta ay gelinayso halis saameyn weyna ku leh dabcan wanaaga dabcan qaybta waa dhibaato saameyn xoogan ku yeelan karto mustaqbalka caruurta ee jiilka dambe iyo jiilkan dhegeystayaal iyo weliba noloshooda intooda ka dhiman dhegeystayaal qaabkaasi jabhadaynta isku bedeli karaan kuna weynaan karaan dhegeystayaal dhibaato xoogan iyo xaalad kalena ku baran kara dilkana caadis kaga noqon kara sida warbixinta ay saaka ku qeexayso kuna tilmaamayso hagaag weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiib yaal waxaa sare u kacday tirada dadkaas ee dabcan iminkan la soo xiriirayo ama ka hadlayo ama hay-adaha qaramada midoobay la soo xiriiray weliba kuwa ku nool soomaaliya wicitaanka ayaa markaasi inta la xaadiriyey waxay ka bilaabatay koob iyo soddonkii agoosto ilaa iyo saddexdii sebtembar sanadkan dhegiisana aynu ku guda jirno labada kun saddex iyo labaatanka marka loo eego toddobaadkii hore gaar ahaana gobolada dhexe ee dalka soomaaliya sida hore dadka wacay ama dadka wacay meelaha qaar ayaa sidoo kale soo sheegay dhegeysta ama soo sheegay roobab qaas ah oo abuuray sabir isku dhaafsan qaar ka mid a dadka soo wacay ayaa xusay qalqal ay sababeen isku hormaadyada nolosha iyo weliba waa nolosha laba qof oo soo wacay ayaa ka hadlay in hargebka uu ka dilaacay deegaanadooda barnaamijka beeraleyda iyo weliba xooluhu waa dabcan dabcan caan ku ahaayeen dadka soo wacay oo talo iyo weliba faragelin doonaya in wax looga qabto kuwaas soo hadlay waxay kusoo koobeen wicitaankooda mowduuca dhegeystayaal in wax looga qabto sidoo kale ay helaan maxaa laga hadlay dhegeystayaal arrimaha abaaraha ayaa ka mid ah dhegeystayaal ilaalinta ka mid ah caafimaadka ka aad waxbarashada ka mid ah ka hortega fatahaadaha beeraha ayaa ka mid ah bal markan sida hay-adda qaramada midoobay ee qeybta markaasi beeraha iyo hay-adda qaramada midoobey iyadoo markaasi iskaashanaysa radio ergo abaaro iyo weliba biyo la-aan somalilan ka jirto dad fara dabcan dad fara ku tiris oo soo wacay ka soo wacay tugdheer sanaag sool iyo weliba hargeysa ayaa ka cawday biyo la-aan iyo weliba roob la-aan gabar ka mid ah dadka reer tugdheer oo soo wacday ayaa sheegtay in beerahooda ay soo food saartay dib u dhac mid kalena wuxuu sheegay in xoolahooda aysan haysanin calaf iyo weliba biyo toona mid ka mid ah dadka dabcan ku tagan taleex waa ku tugan ku sugan taleex ayaa sheegay in abaartu ay aada uga sii darayso colaado bidihii lasoo dhaafayna ka socday oo dadku ay ku barakaceen dhanka puntland dadka ku sugan karkaar garoobe iyo sidoo kale meelo kale ayaa ka cabanaya roob la-aan iyo weliba biyo la-aan mid baa yidhi xooluhu xoolahooda biyo ma haystaan oo waxay u baahan yihiin gargaar mid kale ayaa sheegay in dowladda puntland yeliba hay-adaha samafalka looga baahan yahay inay caawiyaan dadka dhibaataysan mudug waa bandiridley gaalkacyo iyo sidoo kale xaradheer dadka wacay ayaa sheegay inay si fiican u socdaan balse ay sugayaan roob dhegeystaan dhowr qof oo hiraan ka soo wacay ayaa sheegay in roobka uu joogsaday dhulkuna uu qalalan yahay mid ka mid ah ayaa sheegay in aysan haysanin biyo iyo weliba calafka oo ay u baahan yihiin ama ugu baahan gargaar ahaan biyaha weliba khaasatan dhanka koonfurta dadka wacay ee ku sugan kismaayo iyo weliba balcad ayaa sheegay inay heleen robab ay ku filnayn qof ku sugan degmada burhakaba ee gobolka baay ayaa sheegay in ay soo wajahday cunto yari yeliba biyo la-aan ka dhalatay abaarta waxaana mid ka mid ah dadku gobolada gedo uu sheegay inay u baahan yihiin gargaar abaareed dhegeystayaal mid ka mid ah dadka wacay degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa sheegay in cuntadu dabcan gaabad ay ku tahay maadaama meeshii la jaray meelay waxa ka qaadan jireen qiimuhu oo aada u sarreeyo waxa uu intaasi ku daray in dadka qaar ay u guurayaan deegaanada ay ka taliyaan kooxaha shabaab inkastoo dowladda ay ka digayaan inay dabcan cadaadiso kala duwan ay kala kulmaan qof ku sugan degmada dinsoor ee gobolka baay ayaa sheegay in waa deegaankooda ugu go-doomay islamarkaana aysan jirin wax gaadiid ah oo soo gala ama ka baxa mid ka mid ah dadka u barakacay colaadaha laasconood ee gaadhay celafweyn ayaa sheegay inay u baahan yihiin gargaar qof ku sugan gaalkacyo ayaa soo sheegay in hergab bahsan uu ka jiro deegaanka qof kale oo ku sugan magaalada kismaayo ayaa sidoo kale sheegay in hergab uu aada ugu faafay isaguna sheegay inay dhibaato dhanka neefsashadu ay aada dadka ugu dhibayso kuna xanuunsan yihiin qof ku sugan garoobe ayaa sheegay inaysan lahayn dugsi lacag la-aan ah dowladduna ay tahay inay bixiso adeegyada waxbarashada mid ka mid ah dadku ku sugan magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in mar kasta inay sheegtay in mar kasta mid ka mid ah dadku ku sugan magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in mar kasta oo ay ku dadaalaan beerashada dalagyada ay beerahoodu baabi'iyeen fatahaadaha waxa uu doonayaa talo ku saabsan sida loo joojin lahaa inay taasi dhacdo qof kale oo ka soo wacay magaalada buulaberte ayaa ka mahad celiyey in ay kasoo reynayaan kadib markii daadkii ugu dambeeyey ka gureen ama ay ka gureen dhegeystayaal dhibaatadii xaaladihii markaasi ku kacsanaa inay ka yaraadeen beeraha beeraleyda jowhar iyo baydhabo waxay rabaan in laga caawiyo abuurkii weliba agabka beeraha qof ka mid a dadka deegaanka xilaabi waa xilaabi ee gobolka mudug ayaa sheegay in ay diyaariyeen inintoodii in ay abeeraan inay sugayaan roobka roobku ku sugan deegaanka waa sawax wanaag ayaa sheegay inay beerahoodii ay dabcan u ekeeyeen kuwa gubtay oo dalagyadii ay barteen ay beerteen ay dabcan noqdeen kuwa waa dabcan waa beerihii ay beerteen kuwana markaasi ka noqday oo dhibaatadii calafka iyo waxyaalihii markaas ay rajeynayeen dhibaato ku habsatay dhegeysa sida warbixinta markaas ay tilmaamayaan lagana soo xigtay radio ergo waa hagaagun idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan saaxib yaal bal hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caruurta ciidan maxay ka tiri caruurta sanadkan dhegeysa libliwa bishan dhegeystayaal caruurta ku nool afrika ayaa ka mid ah kuwa markaas ugu qatarsan saameynta isbeddelka cimiladu laakiin waxaa si xun u dayacay qulqulka maalgelinta cimilada ee muhiimka u ah looga baahan yahay inay markaasi laga caabiyo sidoo kale la qabsadaan badbaadada yurub wax ka qabashada dhibaatooyinka cimilada waatan hadda qaaradda afrika ay ka garwaaqsanayaan kagana hadlayaan sida lagu soo sheegay warbixin ay unisef soo saartay maanta time waxaa lagu madaray time to act caruurta afrika ee ku jira isbeddelka cimiladu caruurta afartan iyo sideed ka mid a afartan iyo sagaal wadan ee afrika ayaa markaas la qiimeeyey ayaa lagu soo kala saaray inay halis sare ugu jiraan ama ay aada u sarreyso saameynta isbeddelka cimilada falanqeyntu ayaa lagu qiimeeyey wadamada iyadoo lagu saleynayo soo kordhis waa dabcan soo gaadhista caruurta iyo weliba cimilada ee jahwareerhka deegaanku ay dabcan deegaanadooda ay ku sugan yihiin sida duufaanada weliba kuleyl waa kuleylka iyo sidoo kale oo nugulaashuhu ay u nugul yihiin dabcan shoogaas iyadoo lagu saleynayo helitaanka adeega muhiimka ah caruurta ku nool jamhuuriyadda afrika afrikada dhexe chad nigeria guinea soomaaliya iyo guinea bisaw ayaa ah kuwa markaas ugu badan khatarta ay ku sugan yihiin iyadoo lagu jawaabayo khatarta sii kordhayso ee caruurta warbixintu waxay eegeysaa sida maalgelinta cimiladu ee u dhinacyada badan ee m c f ay u baksanayaan waa dabcan kheyraadkooda keliya laba dhibic afar boqolkiiba maalgelinta cimiladu caalamiga ah muhiim ku ah ayaa loo kala saari karaa inay tahay dabcan taageeridda waa dabcan waxqabadyada waxqabashada caruurta iyadoo celcelis ahaan qiimeyntu dabcan lagu sheegay inay tahay waa toddobaatan iyo kow milyan sanadkiiba in markaasi doolar ahaan wax loogu qabto laguna taageero haddii kooxda la beegsanayo ama la fiirinayo la korinayo laguna darayo dhallinyarada ayaa sidoo kale kaalinta wanaagsan laga doonaya in hadday soo gasho tirada waxay kor u kacdaysaa lix dhibic lix boqolkiiba wadarta dabcan waa qarashaadka m c f ee caruurta ama sidoo kale dhallinyarada wax lagu qabanayo way caddahay in xubnuhu ugu da-da yar ee bulshada afrika ay xambaarsan yihiin culeys saameynta xun ee isbeddelka cimilada lake van de wiil oo ah agaasimaha ku-xigeenka unisef ee bariga weliba koonfurta africa ayaa tiri waa kuwa ugu yar ee awood u leh inay markaasi la qabsadaan sababto ah nuglaanshuhu jireed iyo weliba helitaanka liita ee adeegyada bulshada ee muhiimka ah waxaan u baahannahay inaan markaas aragno in si xoogan diradda loo saaro maalgelinta kooxahan si ay dabcan u qala qaybsadaan iyo weliba inay wajahayaan inta ay nool yihiin carqaladaha cimiladu ay keentay ama dhibaatada ay ku keentay caruurta ee aada bay ugu nugul yihiin dhibaatada dadka dabcan oga nugul yihiin marka loo fiiriyo dadka weyn marka loo eego saameynta cimilada iyo weliba jahwareerhka iyo weliba walaaca deegaanada jiir ahaan way ka yar yihiin inay markaas u adkeystaan ama u adkeystaan oo ay ka badbaadaan khatarada sida sida daadadka abaaraha duufaanta iyo sidoo kale kulaylka waxayna jidh ahaan ugu nugul yihiin walxaha sunta ah sida markaas rasaasta weliba noocyada kale ee wasaqowga ama wasaqowga ku ah dabcan jidhkooda iyo sidoo kale maskaxda inkastoo dhammaan dabcan dalalka oo dhami ay horumar la taaban karo ka sameeyeen bixinta adeegyada muhiimka caqabadaha joogtada ayay gacan ka geysteen kororka nugulaanshuhu caruurta oo ay ku jiraan helitaan xadidan oo ah helitaanka adeegyada caafimaad iyo weliba nafaqo oo tayo wanaagsan laanta dabcan wanaagsan laanta biyo ama dabcan ammaan ah fayadhoor iyo weliba nafeed waa dabcan tan nafsiyan jir ahaan marka loo firiyo helitaanka tayo leh oo xadidan ayaa laga hadlaya waxbarashada iyo weliba heerka sare ee saboolnimada waxaa welwalka ah warbixintu waxay daha ka qaadaysaa xidhiidh xoogan oo ka dhexeeya wadamada ay qiimeyntoodu liidato xagga caafimaadka nafaqeynta adeegyada fayadhowrka iyo weliba dabcan nadaafada iyo weliba kuwa sare ama aadka ugu sare ee xeerka khatarta cimilada ee caruurta taasoo muujinaysa sida caruurtani ugu nugul yihiin saameynta isbeddelka cimilada isla mar ahaantana caruurtii weliba dhallinyaradu waxay yihiin qalab loogu talagalay isbeddelka mustaqbalka fogsi iyo weliba waaritaanka fikradahoodu hal abuurkooda iyo weliba xirfadahoodu waxay u baahan yihiin in si dhab ah loo qaato oo ay noqdaan qayb isku dhafan oo qayb isku dhafan oo ka mid ah halalka oo ay ku jiraan siyaasadooda iyo weliba maalgelintooda maadaama wakhtigii wax loo qaban lahaa hadda la joogo unisef bangiga dabcan barnaamijkan deegaanka ee qaramada midoobey ee u n e p ayaa ka wada shaqeynaya tiro sii kordhayso ay dabcan mashaariic ah oo muujinayso sida bulshooyinka afrika oo dhan ay ugu noolaan lahaayeen u adkeeya leh dabcan ku adkaysi leh marka loomarka loo markay la qabsanayaan saameynta cimilada isbedelka gobolka saaxil oo ah gobolada lagu arkay mawjuudo masiibo ah oo loooo markaa la xidhiidha cimilada sanadkan sanadkii tegay labada kun labay labaatanka unisef weliba waa howlwadeenadu waxay markaasi hirgelinayeen hab isku dhafan oo dadku xadgudub waa dabcan udub dhexaad u ah oo dhan waa shan waaxood oo bulsho oo ay ku jiraan caafimaadka nafaqada biyaha waxbarashadii weliba adeegyada ilaalinta barnaamijku wuxuu awood u siinayaa bulshooyinka inay markaas yareeyaan saameynta shaqo iyo weliba waa walbahaarka oo ay markaasi ku maareeyaan qatarada markaasi ka hadhay iyadoo loo marayo qorsheynta weliba waa qeyb qaadashada iyo weliba bixinta adeega dhamaystiran tan iyo labadii kun labaatankii barnaamijkii wuxuu markaasi xaqiijiyey in ugu yaraan saddex milyan oo qof u nugul kuwaasoo laba dhibic toddoba milyan oo ka mid ahay ay caruur yahaayeen ay helaan adeegyada muhiimka ah gaar ahaana waqtiyada markaasi inta badan waa waqtiyada markaasi looga hadlo ee dhibaatada soo food saarto waa ka mid ah naxdinta walbahaarka ee cimilada intooda badan ay ka dambayso dhegeystayaal gobolka xeebta ee tanzania ee barnaamijka unisef waxay markaasi ka shaqeynaysa ku sheegtay sidii loosidii loo dhami lahaa ama loo damin lahaa saameynta dhaawaca leh oo ay markaasi kor u kacay heerka badda ee kaabashadu iyadoo markaasi loo meeldayayo mise loo meelgeynayo derbiyada badda dib u dejinta dabcan ceelasha riiga iyo sidoo kale dib u soo celinta keymaha mangroofka iyo weliba waa dhisidda habka goosashada biyaha roobka iyo weliba in loo maareeyo habka ku salaysan dhammaan habnololeedka la qabsiga dhegeysta natiijo ahaan awoodda bulshooyinka xeebaha ku nool inay markaas u adkeysan waa kor u kaca heerka badda ayaa markaasi kor u kacay waxayna sidoo kale horseeday horumar caafimaad oo ay markaas oo ay dadku helaan iyagoo helaya biyo nadiif oo biyo nadiif ah unib unib iyo sidoo kale unisef iyo ururka shaqaalaha ee caalamiga ee elo i l o waxay si wada jir ah ula shaqeynayaan dhalinyarada dowladaha hay-adaha loo shaqeeya iyo sidoo kale shaqaalaha iyo weliba waa qeybta gaarka ah loo leeyahay si loo qaabeeyo loona hirgeliyo heshiiska shaqooyinka cagaaran ee dhalinyarada heshiisku wuxuu higsanayaa inuu horumariyo hal milyan oo shaqo cusub oo cagaaran ama cagaaran ah waa dabcan waa green dhegeys waxa loo yaqaano bedelo hal milyan oo shaqo ah iyo weliba in laga caabiyo toban kun oo dhalinyaro ah oo hal abuur ah waa hal abuur ganacsi ballaaran loogu sameyn karo ilaa hiigsiga mustaqbalka fog labada kun soddonka rose mombeza oo ah agaasimaha waa rose mombeza oo ah agaasimaha gobolka ee africa unib dhalinyaradu waxay markaas ay saameeyeen waxa ugu yar si ay wax oga bedelaan cimiladu afrikana waxa ay ku jiraan dhammaadka saameynta ugu xun waxaana ka shaqeynayaan inay taageerno wadamada si ay ula qabsadaan oo ay ugu dhisaan adkeysi jawi degan oo ay isbedelkooda noloshu wax ka qaban karto lagu maareyn karo xalka dabiiciga sidoo kalena ku sheegtay in laga doonayo sida maalgelinta wax loogu qaban karaa mise loogu maalgelin kara dhalinyarada xirfadaha leh ee cagaaran iyo weliba maskaxda si ay u taageeraan isbedelka degdega ah laakiin si aan natiijooyin u aragno waxa aynu aragnaa waa koror xoogan oo dhegeystal maalgashi u baahan mustaqbalka waara ee dhalinyarada ee qaaradda afrika dhegeystayaal idaacadda star f m codto gobolka waqooyibar ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaala ku mahadsantahin la socodka dhegeysiga xulashada idaacadda waana niga mahadcelinaya sida wanaagsan aad mar walba inoo dhegeystaan sidoo kale dhegto inoogu raadhicsaan yuusuf bakad ayaa barnaamijka inala soconay arrimaha gargaarka iyo biniadanimadii qaxootiyada dhegeystayaal oo maalin weliba dabcan isbuuciba hal mar muqtiyadan ama talaada weliba aan ku eegnaa bal waxyaalihii markaasi noo kala dambeeyey hay-adaha qaramada midoobey waxyaalaha markaas ay soo bandhigaan waxyaalaha markaas doonay dadka intooda badan aad ku daneeyo waxaa aadka loo xiiseynayo laga doonayo in laga hadlo dhegeystayaal suurtagal ka dhigi karto fududeyn karto in ay markaasi la helo natiijooyin wax ku ool ah ee ku saabsan bal waxyaalihii markaasi dambeeyey ee qaramada midoobey intooda badan ay ka hadlayeen dhegeystayaal arrimahaasi ayaa barnaamijka diyaaradda ku saaraynay ama kaga hadlaynay waxyaalaha intooda badan qaxootida dadka waxyaalaha ay daneynayaan waxyaalaha markaas ay raadinayaan waa waxyaalaha ugu weyn ee talaada weliba dhegeystayaasha aan la wadaagno star f m codka gobolka uqaybir ayaa mar weliba dhegeystaan oo la socotaan oona dhegta u raadhicsaan saaxiibayaal sidaasi nabadgelyo waxaan ku limi doonaa hadduu eebaha raali ka dhigo insha alla naftii nagu simo maalinta berito oo arbaco ah laakiin goorow waxaad maqli doontaan oo afar daqiiqa ay ka harsan tahay warkii tobankii barqinimo ee xamdi guray inta ka hore mawjadaas ka badan si wararkii barnaamijyada aysan inii seegin inii dhaafeen saaxiib yaan nabadgelyo